shirka waxaa si wada jira usoo agaasima dowladda federaalka soomaaliya iyo qaar ka mid a hay-adaha qaramada midoobey waxaana diradda lagu saaraya dhoofinta ee ganacsiga dhuxusha soomaaliya dowladda soomaaliya qaramada midoobey ayaa sheegay in si sharci daraa looga ganacsado dhoofinta dhuxusha soomaaliya loona iibgeeyo qaar ka mid a dowladaha khaliijka iyo dowladda iiraan mahdi maxamed guuleed khadar ra-iisul ku-xigeenka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka maanta shirkan weyn baanu isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr cishono socon doona sidii looga hortegi lahaa dhuxusha dhirta la sharayo ee looga faa'iidaysanayo kow in loo isticmaalo tamar laba gudihii tamartii loo isticmaalaya waxaba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo ilaa laba boqol iyo lixdan kun oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa halka laga yaabo konton kun ama lixdan kun ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa taa macnaheedu waxay tahay shan laab ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ku dambayn doonto xaalad nabaad guura haddii sii socota ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya dhuxushaa la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya kow deegaankiiyo xaalufinba ani ku socoto waa maqlayseen siddeed dhibic saddex milyan oo geed baa la jaray dhowrkiisana u dambeeyey xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota dhirtii waa la jarayaa soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno dhulka lamadegaha ee saxaaraah ee aan dhirta lahayn ayaynu isu rogi doonnaa haddii aynaan ka hor tegin gacmaha isqabsan dawlad iyo shicibba dowladda federaalka maamul goboleedada iyo shacweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan haddaan laga hor iman lagana dhiidhiyin waxay dhibaato weyn ka keenaysaa xoolihii calafkii oo mar walba la waayayo dhirtii haddayna jirin deegaankii qurux ma yeelanayo dhirtii haddayna jirin roob la heli maayo dhirta haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee laba kun iyo koob iyo toban kuwii ugu ba'naa inagu dhufteen laba kun iyo lix iyo toban iyo toddobiyo tobanna ay ka sii daraayeen ayaa mar walba ina berriisan doona mahdi khadar guuleed ra-iisul wasaar ku-xigeenka soomaaliya ayaa ku baaqay in la raadiyo waddo kaleo looga maarmo gubidda dhirta soomaaliya marka waa inaan raadinnaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo waxaynu leennahay qorraxdaa ilaahay ina siiyey oo qorraxda tamarta laga isticmaali karo waxaa kaleynu leennahay dabayl laga dhalin karo dabaysha tamar laga dhalin karo cunto karis iyo isticmaalka waliba loo adeegsan karo waxaa kaleynu isticmaali karnaa gaasta oo jaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya in dhaqaalo badan uu ka soo gala kooxda al-shabaab taasoo lid ku ah amniga soomaaliya dhuxusha waa xagga ganacsigeeda iyo dhoofintiisa siday xogtu xaqiijinayso ka faa'iido lacag badanna ka hela al-shabaab waxayna uga faa'iidaystaan amni darrada iyo qaraxa maalin walba ay inagu hayaan nabadgelyadii bay khatar ku tahay dhaqaalihii bay khatar ku tahay deegaankii iyo biaddii bay khatar ku tahay xoolihii bay khatar ku tahay noloshii bay khatar ku tahay markaa si wada jir ah aan uga faa'iidaysanno inaynu la dagaalanno ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha isla markaana si wada jir ah aynu u baadi goobno in wixii lagu beddeli lahaa gudaha isticmaalka dalka gudihiisa aynu helno qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya ayaa labaduba soo saaray qaraaro lagu mamnuucayo ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho